taliska ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya ayaan ku mahadnagay ciidanka nabad ilaalinta rooga soomaaliya ee atmis qoditaanka ceelka saldhigga booliiska baking iyo markaasay dhaansadayeen dadka deegaanka ceelkunya weyba inta badan bii ku dhaansada doona dadka xaafado towfiiq iyo bardaale oo andhow ceelka weyna dadkaasaytiyo hadhowaayana dayactirka ceelka laka suubi taliyaga saldhigga degmada baydhabo mukhtaar maxamed dugudow ya sheegay in ceelkunya kuwada faa-iideysado doonaan ciidamada iyo weliba bulshada deegaanka kadib idi oo aawiday oo mayleeraayuse waliha ku bilaabo ceelkii oo mayleeraayuse rugdo buliiska oo ah bakiin laku godi oo ninku faa-iideysadaan nilanka talagaday bulshada oo mayleeraayuse meelo degano gohootooyinka aagas degan i buliiska on idayga bulshadan idayga oo mayleeraas ninka maamul ceelkaas bulshada ninku waraabi buliiskana mayleeraayuse nihiis gaarka ee madaas ka gobsada lanka talagalay idi haqaban qaabidi iyo idi qobata markaas shaqada fuliya dhammaanba salaaman ka dambeyntii taliyaha qeybta booliiska aamiin maxamed iyo ciidamada nabad ilaalinta enrooga soomaaliya atmis ka amaanisada markaaseyti oon la shaqeeyahayn ciidamada booliiska soomaaliya waynu sheegay ceelkun iyo kuwada faa'iidaysada doonan bulshada oo dhan bismillaahi raxmaan raxiim magacay weylerey kornelaayin maxamed cusmaan taliyaha qaybta booliiska gobolka baay geekantuwayn roogna lama projecta tay ceel oo lan dhisi bulshada iyo booliiska oo baydhabo landhisi sidii bulshadaasi buliis iska dhexgala fadeenoo oo dadkaasi kaamamkaasi dadkaasi habarakay ceelalkaasi oo koraa fadeen buliisana gacantan kahay fadi bulshadaas lankadeegi fadiya geeki lamadaas lamadaas ya geeki lahadaha furi marka eediyadan ka farahasagna atimis meelwalbiya rood webilana madaiyadan maasantiin markasta si oo nin garab teegijin anka mahnaqaan atimis booliiska iyo atimis militariga lamadaba wada shaqayntaan iidan faylata atimis booliiska waybunuun booliisana atimis yana booliisu wada shaqayntaan iidan faylata laakiin way intanka mahnaqfaday taliyaha atimis basafaat oo magaaladan amni iyo walbaan kala qaabga kala qiibgaadi usun eediyadan ka kama naqaan eediyadan maasantiin eelkun okyaala saldhigga booliiska baking iyo muddan halna dayactira wayna ka tiirsanayay dadka xaafadoon dhow